baarlamaanka dhan oo ka kooban labada aqal baarlamaanka labada aqal ka kooban markaas inay ka galan talo markay ay ay markay u codeeyaan uu noqdo dastuur ay geliyaan qodobadii annexeska lasoo sameeyey geliyaan kabacdi in la geeyaa golo ansixin la sameeyo golo ansixin sida ugu xalaal badan ma ah oo dastuur lagu xalaaleeyo sida ugu xalaal badan waxaa waaye in afti la geeya laakiin afti annaga hadda laba sabab uma geen karno mar waayo labada sano soo socota inaan security inuusan noo ogolaana laga yaabaa laakiin hadduu security noo ogolaada xataa siyaasiyiin afti ma gelin karno dastuurka sababtoo ah somalilan oo ka maqan sheekadan sheeka qarameedkan aan wadan ka maqan afti ma gelin karno haddaan gelino afti waxaan u muuqanaynaa inaan dhahnay waa idinka maaranay bis waa marka inaan inay dirishad u furnaato waaye federationkan socdo habkay uga soo qaybgeli lahaayeen